magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka toddobaad ee madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano golaha dhaqaalaha qaranka iyo khuburo ku takhasusay dhaqaalaha agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow ayaa ka warramaya ahmiyadda shirkan hadda haddii maxay ahayd dakhliga dalka uu laba sano ka hor ahaa maxay ahayd laba boqol iyo dhowr iyo labaatan milyan maantana uu yahay saddex boqol iyo konton iyo toddoba oo la micno ah in boqolkiiba konton iyo lix laba sano gudahooda uu kordhay haddii g d p-ga uu dhowr sano laba sano ka hor ahaa laba dhibic afar maantana uu yahay afar dhibic labo haddii aan arkayno maxay ahayd in horumar badan oo dhanka dhaqaalaha la samey wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cilmi iyo xildhibaan maxamed haaruun oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya ayaa bogaadiyey shirkan runtii waa ku faraxsanahay shirkan oo maaragtay daraasadaha cilmiga ku saabsan xaaladaha dhaqaaleed dalkan mustaqbalka rajooyinka la rajaynayo ee dhaqaalaha dalkan lagu hagaajinayo ama wax lagaga qabanayo daraasado sidoo kale ku saabsan xaaladaha maaragtay khatartaye uu wajihi kara dhaqaalaha dalkani iyo sidii loo hagaajin lahaa maaragtay xaaladahaasi maaragtay dalkan dhaqaalihiisa dhibaato u geysan kara marka in madalaha noocan oo kale ah in lagaga hadlo sidee isku xidhnaanta ka dhaxaysaay sidee loo horumarsiin karaa waxaan ognahay dhaqaalo la-aan inaanu waxba socon karin dowladnimada dhanna waxay ku tiirsan tahay waxa weeye waa dhaqaale waxaan ognahay tobannaan sano ka hor madasha maanta hadda aan taagana waxaa lagaga hadli jiray nabadda iyo sidii loo horumarsiin lahaa iyo si profesor xuseen soo sheegay wax badan baa laga hadli jiray lakiin maanta waxaa ilaahay mahaddi ah in laga hadlayo dhaqaalaha dalka seen u horumarinaa maxaa caqabado oo jira see caqabadaha jira looga gudbi karaa dalku waxay caddeynaysaa taasi inuu ku jiro soo kabasho aada u fiican waxaad ogtihiin xukuumadda aan ka tirsannahay dan qaran iyo madaxweynaha qarankuba labadii sano ee hadda dalka ay joogeen inay isbeddel badan ka qabteen waxyaalaha kaabayaasha dhaqaalaha xoojinay waxaad ogtihiin dhaqaalaha waxaa caqabad badan ku ahaa security-ga dalka laftiisa ayaa jallengeka ugu muhiimsanaa ee faysgareynaya in dhaqaala dalku horumaraayo qeyb kahay waxaad ogtihiin labadii sane u dambeeyey hadda horumarka badan ee laga sameeyey xagga amniga taas oo keentay dhaqaalaha laftiisa qolooyinka khubaradu inta badan iyada laftooda isbedel badan xagga dhaqaala inuu soo jiro laakiin waxaan u baahannahay in dalka oo dhan la kofargareeyo amnigiisa taasoo suuro gelin doonta investment badan iyo dhaqaale intan ka ballaadhan oo dibadda ka yimaadaya inuu dalka yimaado shirkan ayaa magaalada muqdisho ka socday muddo laba cisho ah waxaana lagu soo bandhigay intii uu socday daraasado laga sameeyey sida lagu kubcin karo dhaqaalaha dalka